bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayla dhegaystayaal haka dhowaada barnaamij siyaasideedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan walibay dhegaystayaal iyo kumadaha
ilaahay inta nooka reeba inta ka dhaawanta laafi inta dhimati kulley dad ahlu jannae oo laku gardaron yig aan ku gardaron diliyo yoon way ballanaa ilaahay agnaariso ahladii oo ku dhimadeen wali ballanaa samariya ma alla ku sii bedelsho khayr qaba wal khayr qaba ilaahay ku khusuusan xilligan aanu ku jirno oo xilli xasaasi ah in hawshii sugidda amniga ay shacabka ay u hayeen in intii iyo feejignaantuba intii ay ahayd in laga sii labalaabo madawiinagi yonaysaasoo kale guddoomiyaha golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya dhegaystayaal iyo haye haanasayjo tacsiid iyo ondiraayeen dadkii ka dhammadeen shalay qaraxaygii kudhiyahay magaalada baydhabo beelasaasoo kaleet iyo mariyo siyan ciidamada booliiska iyona ciidamada kale qusaya amniga waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa aan rajaynaynaa oktoobartaan oktoobarteeda inaan sidaa naloo qarxin doonin oo aan nabad u gudbi doono biidni illaahi tacaala musharax madaxweyne mukhtaar roobow cali abuumansuur yowsina saasoo kale haykows ka tilmaamay qaraxgaasayjikoole la damacsinyey in la kahalaaga bulshada soomaaliyeed usoona ka baaqi in haldhinalaan iskula jeedsada barnaamijkun sirtamaanta hor yaa sheegowgaleen yaamay sheegowgaleena inta baaburtii eedoorkun galaasi iyo intan dhinaanka reerow galeen eedoorka dib guda baaburtii
xog iyo helaayta idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sheegahayaan in maalmo ka horba loogaaya in qaraxagan dhiyahay laamo amnigana iyo hadalhaynta tiidaya jarti waraysi dhinay badan taabadaasa xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhegaystayaal ka dheega doontaan saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal walyaabo aysan ka dheegasan unina siinkahayna waliba iyo kumadahe
dabrigisho waa tan kuweelo intii dhaawacantiina ilaahay caafimaad saama heshaano ilaahay bogsiyo intaasa ilaahay kutuugana shacabka koonfur galbeed cudusha badanyi odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo taasi iyo ondareng dadkii ka dhammadeen qaraxyihii salay kudhiyahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukumaran xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda dhexe ee soomaaliya iyoona ku hadaleen qaraxyadaasayji qodobadaas iyona qodobo kale dhegaystayaal ha ka dhowaada oo konta badanna barnaamijka kiigawna kafalan qayidoomna qaraxgii shalaytiye lamada mantaanaga hayeen ee kukudhiya magaalada baydhabo e barnaamijka waliban iinfar sameeyey doona intaynu ka guda jarna maxamuud gaabshaa ana suldaan bishaar mayoosayna dareersidool mar kale dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warsan dhegaystayaal mar kale ka dhowaada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo gaar ahaan barnaamij siyaasideedka ee kulanka warsan qodobkan ka horeeya barnaamijka dhegaystayaal waliba hooseeye isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo shalay ilaa iyonagii kole baayooyin ahaanayo isinagadii ko iyada mashquul badan intaan dhexayta baararka badar iyo neesaasoo kale barwaaqo meelasaasoo kale qaraxaga lamaadna usoo kudhi hotel bilan ee magaalada tan baydhabo korjeedka garaashka winga eco labadaas intii qarax waliba iyo sababeene ee dhimasho iyonay dhaawacyo burburo iyo shargadiisan agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada baydhabo iftaax iyo waliba huseni lagu wadaagay xogtiinka dambeeytay dhaawacyada magaalada tan baydhabo isbitaalkiiba ka jiraan waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo maanta diyaar aada ugu tihiin bulshada inaad wixii dhacay shalay inaad u gudbisaan anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka gaar ahaan magaca agaasimaha isbitaalka waxaan idiin cadaynayaa qarxii shalay dhacay abaarihii shanta galabnimo ka isbitaal ahaan qaraxaas dhibaatadii uu geystay waxaa la keenay tiro gaaraya dhaawacyada soddon iyo lix qofood ayaa la keenay isbitaalka gudihiisa meydadka oo goobaha oo qaraxyada ay ka dhaceen isbitaalka waxaa lasoo gaarsiiyey saddex iyo toban qofood oo meydad ah isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday iyagoo shaqaalaha caafimaadka ay ku holan yihiin in ay badbaadiyaan toddoba qofood ayay ku geeriyoodeen isbitaalka gudihiisa sidaa darteed marka geerida waxaan oran karaa in isbitaalka gudihiisa toddoba qofood ay ku dhinteen saddex iyo toban qofna kor laga keenay iyagoo meydad ah dhammaan meydadkaas dadkii markaas ehladooda ayay u imaadeen way wada qaateen waxaan ku caawinay gawaarida gurmadka in markaas guryahooda lagu geeyo waqti xaadirkan aan idinla hadlayo isbitaalka waxaa jiifo dhaawacyo gaaraya labaatan ayaa xalay isbitaalka ay ku bariyeen ilaa saaka hadda ay jiifaan labaatanka waxay isugu jiraan dhaawacyo fudud iyo dhaawacyo kuwa halis ah dhaawacyada halista ah waxay gaarayaan ilaa shan ayay gaarayaan oo qeybta icu-ga ay jiifaan qaarka kalena qeybaha kale isbitaalka ay jiifaan dhaawacyadaas labaatanka qofood saddex ka mid ah waxaa la rajeynayaa maanta in isbitaalkaba ay ka baxaan kadib markii daryeelka caafimaadka loo dhammaystiro marka guud ahaan tirada isbitaalka ay soo gaartay waa intaas shaqadana si fiican ayay u socotaa wax oo caqabad hadda ka taagan oo dhinaca oo caafimaadka ah aan oran karno oo isbitaalka gudihiisa ma jiro dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo gurmud usoo gurmaday isbitaalka ayaa ilaa hadda u taagan in dadkaas ay daryeelaan marka sida idinka hadda indhihin aada ugu jeedaan cidna uma kala harin wasiirkii caafimaadka koonfur galbeed xitaa isbitaalka inuu dhex taagan yahay sida hoolihii u socdaan wixii markaasi wax laga qaban karo iyo wixii waxaan laga qaban karin uu markaas u jeegaraynayo uu fiirinayo marka idinkana kusoo dhowaada marka isbitaalka
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadiyu min walaadu wada walseow mahayinkii dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay an walfayleha kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursana lankumbeesa oo ka qaadadi beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee oomadiada baawurha ku gentoona anburburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi lee bidhaanti si shaldugo nanki beedshay ka dhisidoona buuq igayla bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kumbadu kabaytomaku dhammana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraaya ha saara samayba kumid aha interlog noocyaashay si shalduwan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyonay weliba labaatan i weliba bulkeetiglankorodaay dhagoolka oo markaada budla koo sirintoona amburburaan oo ee labaatan ilaa faranganeel kiilan isticmaalay barandiyaalka oo weliba adkaysi leh sharaxaada qolalka abuusaabo
ka suganayn dhegeystayaal isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo leba ayo habooqodeene ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu safar markaas ku kukoy dalka kenya dowlada dhexe xildhibaano iyona wasiiri oo ku dareeran laftigareen iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowlada dhexe xildhibaano ku tirsan dowlada federaalk ee soomaaliya iyona hadeereen gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlada goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekh quna maya iyo saasoo kale siina kumadahay mas-uuliyiintii oo geeg hadeeran isbitaalka magaalada baydhabo iyo habooqdan dadkii ka dhaawacmay qaraxyada dhammaanti waliba iyo haen ahaan iyo tacasiye markaas iyo andareen korenjulaba melasiti oo ku hadalay ee wasiirada gareen iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo saasoo kale huseen meelo ku hadalay shariif xasan sheekh eedag yaa anka dambeyntii melasiti ku hadalay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi u diraynaa masiibadii dhacday ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan shacabka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed xukuumadda koonfur galbeed iyo shacabkeeda ayaan tacsi u diraynaa waxaan ahayn wafdi ka soo gurmaday dowladda federaalka oo u soo gurmaday dhibaatada meeshan ka dhacday inaa idinla qaybsanno waxaan keennay deeq daawo ah waana idin garab taagannahay insha allaahu wixii dhaawac ahoo bannaanka u baahanna waa qaadaynaa wixii inta wax looga qaban karana waa garab istaagaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cambaaraynaynaa dadka dhiiggooda bannaystay dadka masaakiinta shacabka soomaaliyeed oo habeen iyo maalin inay dilaan go'aansaday kuwaasaan cambaaraynaynaa waana la iska celin doonaa insha allahu aada iyo aada umahadsanti dowladda federaalka soomaaliya waxay ka jawaabaysaa baaqii madaxweynaha xalay uu soo jeediyey maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah in annaga aan maxaan raday si degdeg ah gargaar u gaarsiino ee ee reer koonfur galbeed waxaa run ahaantii aan uga tacsaynaynaa dhibaatada dhacday waxaan idin leenahay waa idin garab taagannahay ilaahay hadduu yidhaahdo ee inta dhimatayna ilaahay u naxariiso inta dhaawacana intii ee, xaaladooda ay saamaxayso inaan u qaadno inaan hore u qaadno ayaa ee, nala amray oo na waajib ahaanan na saaran ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ugu tacsiyeynaynaa ummadda reer koonfur galbeed dhibaatadan dhacday waxaana leenahay marxaladda lagu jiro darteed in ay ummaddu ay mar waliba foojignaato kana foojignaato ee acmaasha noocan oo kale amnigan in uu prioritiga ugu horeeyo uu noqdo ayaan ku talinaynaa ilaahay idinkiisa waana wada mahadsantihiin mar walbana garabtiinaan taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد آه، مدحوينها دولة قبلية كونفر قلب الصومالية آه، وزير حقيقة وزارة عافمات دولة فدرالك وزيرك آه، تمرتي بيها حلبانا ضل الصعوطة دولة فدرالك دمانتين وآله سلامة سلام كدب وحان هلكان uga tacsiyeynayaa shacab weynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada baydhabo dhibkii shalay maqribkii galbihii ee ka dhacay magaaladan baydhabo waxaan leeyahay intii ku dhimatayna allah u naxariisto Ee, intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya aan uga mahadiyo iyo wafdigan ee deeqdan daawada ay maanta ay soo gaarsiiyeen Ee, iyo sidoo kale marka ee, garab istaagga ay garab istaageen shacabkan ee reer koonfur galbeed ee ku dhaqan magaalada baydhabo dhibkii soo gaaray ee sidii wax looga qaban lahaa runtii waxaan cambaaraynayaa sida shacabka iyo mas-uuliyiinta iga horeysaba ay qabaan dadkii ka dambeeyey falkaas waxshinimada ah ee fulaynimada ah qofka bini aadamka ah oo aanan waxba galabsan kaa sii jeeda attentionkiisa usan kugu soo jeeda ninka sir gaadma ah oo fulaynimo ah raganimo ka fog usoo weeraraayo ayaan cambaaraynaya dadkii ku kacay ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaya meel walba ay joogaan inay isu biirsadaan sh- ee cadowgaas banaysta dhiigooda inay si macno darah u daadiyaan inay iska qabtaan meel uga soo wadejisan runtii hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayagana waxaan faraynaa amraynaa khusuusan xilligan aanu ku jirno oo xilli xasaasi ah in hawshii sugidda amniga ay shacabka ay u hayeen in intii iyo feejignaantaba intii ay ahayd in laga sii labalaabo la feejignaado la kordhiyo amnigana waxa waaye la xoojiyo dadka isku dayaayana inay qalqal geliyaan bulshadan abuuraan xaalad aanan jirin shacabkaasna dhiigooda ay bannaystaan hay-adaha amniga waxaanu ka codsanaynaa faraynaana in gacan adagoo biro ah la qabto shacabkan waxaan ugu baaqayaa inay gacan ku siiyaan hay-adaha amniga sugiddaas amniga la sugaayo mar labaad waxaan uga mahad celinayaa xukuumadda federaalka soomaaliya deeqdan ayna soo gaarsiisay iyo sida ay noogu soo gurmatay in shacabkaas wax loogu qabto waana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka dowladda federaalka iyo wasiir hageenka iyo dhammaan madaxda kale amisom saraakiisha dadweynaha qeybo shishaldoon asalaamu calaykum salaamku baadi mahad ilaaha iskule ilaahay mahadnagaana runtii inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ina harisa dadkii shalay cadowga oo gaadmada ka dili oo naftisna halligaayay dadkana halligi runtii inti ka dhamat ilaahay weynahay waayadahay igna hariso inti ka dhaawacantiin ilaahay wali inku tuuganayna ilaahay caafiyo oo caafimaad ilaahay siiyo runtii cadowgan inisu soomaaliya qofban ka hirni fadahay lan wiin lan yar culmo caama lan is dhaafo ma jaro arabahay tan miin ka horraysaata runtii mar badan ayaystan haata suubiyeen geeka waliba haytay maalintii oo tumi afar oo sanadkii hore dhibaatadii inka doranayta soomaaliya qarax inka wiinay ku dhihi ummad badan ka halaagantay wayna diidayina dadkuntanay arrinteeda ini laku hadala ummadda soomaaliyeedna weli goosatay tumiya farta oktoobar maalin halaaga ini liin araga waana laku hadala waana goosatay waana walku hadale marka ummadda soomaaliyeed iska raad doonta tan sahoy kamidow doonta cadowga meelohan kuwada jeesada doonaan cadowga ma fokkada doona biidin illaahi alkariim runtii weli buu ahaa walaa falkuun suu beenna goroda korna walaa aan suu been weli buu ahaa shucuurta dadka oo kacsanaay titomiya fartan lankasta diyaaran haaya in lagu hadalo in lagu hadalo diidaya siyeedana waa ku hadale waana waa ku hadala doona biidinlahi alkariim runtii eedeeda ayaan ku xunno wala dhii een wal dhibaato oo walibo ah oo eedeedan xunu dadkana dad oo dadkun ku nahaw ma ah dad diin wadada ma ah een dad bani aadamnimo wadada ma ah dad xilweydiyow ma ah dad oo islaamnimo weydiyow ma ah dad soomaalinimo weydiyow ma ah dad oo fikir meel kale laha ku minguuri oo ummaduntan in laka baabiyo ummaduntan in laka rafaadi fikir showgadada marka ummadda soomaaliyeed meel kastio roogtoolinka baaqey in dadkunkan dhinigoon ku wada jeesadaan waana iyo oo langa laku yaaba in lan use aragaw in qabiilka ay u eg warlan shabaab mado fikirshi qaadada qabiilka ma eh islaamna ma eh marka dadka fikirkaasi qaba inay eed eed lanku dheerad waay waana laysku ilaaliya wali laku yaaba dadkiyo eh inay guriyaal seedaan wal ha ku aamaan waan ha ku taban ad oose kalan aragaas adina ka dilaayaan kan kalena dilaayaan dadka dhamna dilaayaan run marka saas dartiye dadweynaha qeybasha shil duun reer koonfur galbeed wali lenaa dadkan kan ahaa la isku ilaaliyo runtii reer koonfur galbeed dhammaantii on tacsiyeena dhibaatada dhiidina wali boohaha ilaahay inta nooka reeba inta ka dhaawantay allaafi inta dhimati kulley dad ahlu jannae oo laku gardaron yig aan ku gardaron diliyo yoon way ballanaa ilaahay ignaarisa ahladiyo ku dhimadeen wali ballanaa samariya ma alla ku sii bedel show khayr qabi wal khayr qabi ilaahay ku runtii idadanka mahanagaana lan alla lankii oo gacanku jeysada ummaduntanqe oo la halaaga ka dhihi lan alla lankii kaalman jeysada ee wafdiga dowladda soomaaliyeed ku socda wasiirka hogaamiye oo mahanagaana waliba lana mahadsantiin wali kala zaa'ida la helo corona caalamka dhan anka baaqana inay ummaduntan oo dhibaatada deerti wala ku qabada dowladda soomaaliyeed eedeedan mahadsanta gaar ahaan wafdiga la deeri eedanka mahanagaana dhakhaatiirta isbitaalka baydhabo gurmadka iyo dadaalka badan suubi iyo gabro dadaalka badan suubi iyo shacabweynaha reer koonfur galbeed iyo maamulka dadaalkii ofgeliyeen inay oon gurmadan walaanyosho dhiiju shuban shaqeeyaan runtii eedeedanka mahadnaga waynana tusaasahan inay wali dhibaato ee dhihi dadaal badan la jeesado kor runtii iyada nafteen waliba eedanka mahadnagaana waylanaastan istanku daran way la suubi kor inay la suubi umaduntan ee lahan gurmada wal alla way la qobada kor la qobada ilaahayna aan tuuganayno ilaahay dhibaato noo bi dhinaga amniga runtii sida guddoomiyaha baarlamaanka sheegay amni amni amni heedo amniga iyo walmadooradaay haddii siyaasad jirta naftiya heedo amniga way lugfaday siyaasadiina way ku madax bannaanaadaan amnigana walibuaha eedan adkeeyaan xilliga amniga in la adkay linbaahanaha talro marka heedo amniga wali faraaneh inayoonay amniga lama gacmoodka qobadaan dadweynaha qeybasha shal duugna weli ballana yoona ini yoonay yoonay gacansiyahan ku codsadaana walaalahan amisoomna dadaalkii badan iyo hortuba ka jareen ee runtii eedadanka mahadnagaana sekontarii dadaal badan iyo dalkan ka haayaan eedanka mahadsanyin wayna rajeeyana inay amnigana la baraaruga haddii shalay lisdhikadi inay geekana nisdhikada wali geeka ku demba inay amniga lama gacmoodla ka qobada langna laninka aabi weelna inuu suunay arrimo oo ummaduntaga dhibaatayaasa inuu suunay laka fiirsado runtii eedo amnigan waliba faraana inayoonay amniga dadaal badan geliyaan runtii eedeeda umahadsantiin antiinta korhaytin wal dadaalay hatana wal dadaalay lang naftis haligow oo dareerow runtii sidii liin aragya baa isku dhibaato badantay laakiin waliba lana dadaal halka daro oo eed halan fiiriyo dadweynahana laku faday arrinteeda inayoonay lan alalankiyo ku shakiyaan lanki belidka hagala lanki jaakadiis walaa kulusta inayoonay eedan fiiriyaan hooba kale adiina ka dile walaalkana dile qarabaadna suubiya runtii marka taasayn waliba lanaha eedeed halan fiiriyo marka eedeedanka mahanagaana in alla intii oo ummaduntan ee kaalmayaas oo dhibaatada ku kaalmayaas eedanka mahanagaana saraakiisha iyo dadaalka badan suubiyaan iyo dhakhaatiirta eedanka mahadsanyi dadweynaha gurmudi eedanka mahadsanyi dowladda soomaaliyeed oo gurmadka intaas yeesheenta in badan ku filaan insha allah inaana wal badan ku qabadaan eedanka mahadsanyi meediyahana sida oo fayl antebia oo dhibaatooyinka dheedi nusunnatis eedanka mahadsanyi eedansinka mahanagaana ilaahay weli ku tuugane haan dowladiidka ah cadowga ah ummaddo cadowga ka ah in ilaahay nooga wada ummadda soomaaliyeed meel kastii roogtana walaa tumiya fartii oktoobar dhii wal ku daran ila damacsanyin in dadka gacmo lisqabsado meel kasta oo la roogasado cadowgun ku adkaado kore walanka horeeya soomaaliya geeka oo dhibaatee haysada haan dowladiidkana waay ee runtii dadoo aqlisha la dhumiyey eedi eedili rafaadii oo weli lagsubiyon maabangoroda korna ay isdilaayaan dadkana dilaayaan roogan ilaan walanti askiri isqarxiyaw ilaan bani aadamka in wala ka dhowba ma ogolaado jarneef laan isqarxiyaw marka dhibaato weyn waay marka arrinteeda arrin aan baahan waaye in eed iyo eed eed lanku fiirsado la iska kaashado isku meelulahan ku wada jeesado oo sidii haanashadii la isku zuuli fadi een runtii fikirshoo needaay fikirkaasay ku horseeneen edeedna waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah
Sahab, Cymru, Trisber, Barsi!
Halk MTJ, MTJ Bauer.
walaashaw kaamiindulo isiga
eemoorikadaayi osobaliin guuriyey aan booro waliatilii ogayna io eeliglow isku halma ah saxaab company sbert bartis caalamiyaha bulshooy ogaala onlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aarin e anguureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anrona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oombateenna bulshoy oroora saxaab company isbeer baartis andu meeladaya afar bool iinku fadhiya albar moosi falaayi ii iskaalmeyntada oo halawtay arnijiridee waxa ku edeeyey inkasiinka akaashay mudun agalbereed baabuur waa isin falaasan inkaseeda bulshooy saxaab company isbeer bartis
mukhtaar roobow cali cabuumansuur waliba hoseeyaha musharax inteegan xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya waliba hoseyna xalaytii usoo booqasho kaseeda ee isbitaalka guud ee magaalada baydhabo walenus ahaaye koosuu ku hadalay qaraxa gaasiti saxaafadii markaas use la wadaagay dareenka kii sheekiyey ciidan qaraxa gaasiti iyoonay kooxdiiha abaabuliba
runtii waxa oo aan la yaabnay oo aad noo muujiyo ayaan aragnay Ee, waxaan oo kalena way soo noqnoqdaan Ee, oktoobarkii hore afar iyo tobankii oktoobar bay ahayd cawan waxaan u malaynayaa waa afar iyo toban waxaad u malaynaysaa xasuuqaan in lagu soo beegay xasuuqii hore ee sanadkii hore ka dhacay sidan oo kale kaasna runtii markaan arkay waan la yaabay anigu number afar dadka tegay baan ku jiray Ee, dadka khawaarijta ah ee ummadaan dhiiggeeda xalaashaday ee, runtii waxaa roon inay toobad keenaan ummadase waxaan leeyahay ee, kuwan dawo kale ma leh wixii didiida inay toobad keenaan ay kasoo laabtaan waxaan hadda ay sidan ay ummadda yeelaya in la iska dhiciyo ayaa waajib kuwa ummadda dhammaanteeda insha allahuna waa la iska dhicinaya ummaddaa salibkeeda waa dhammaaday maalin walba daraasin iyo jumlo iyo tafaariiq in loo xasuuqo wax lagu sabri karo maaha waxaan leeyahay soomaalida meel ka- meel- meel kastoo joogtaan maa shibaha leyla bilbaarixa oktoobarkaan u ekaa oktoobarkii hore ficilkaan u ekaa ficilkii noocaas ahaa dadku soo khawaarijtii hore ma aha waad u jeedaan maanta meesha aad maraysaan waxaan leeyahay waad isaga filan tihiin kuwa ilaahay mooyaane cid kalena uma baahnidiin ee iska dhiciyaan leeyahay iyaga waxaa maanta la maraya ilmihiina in laydinka xogo oo kadibna lacagta lagu baadiyeynayana idinka laydinka qaato marka lasoo baadiyeeyo kadibna waxaa galabta meeshaan ka dhacay oo kale guryihii iyaga lagu dhalay intay ku soo laabtaan sidan ay yeelaan tan laguma dulqaadan karo ee waxaan leeyahay dhammaan soomaalida meel kastoo joogtaan istaaga waxaan maalmaa ku filan bilo xataa maaha waktigaad soo afjari kartaan maalmo weeyaane xataa bilo ma aha insha allahu sa- saasaan leeyahay mar kale iyo mar kaleba waxaan ku tacsiyeynaya ee dadkii meeshaan ku dhintay iyo kuwii oktoobarkii hore la dilay iyo inta u dhaxaysay kuwii la laayay intaba dadkoodii iyo ehelkoodiiyo waan u tacsiyeynaya anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca murashaxiinta isbedel doonka ee reer koonfur galbeed aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa aan rajaynaynaa oktoobartaan oktoobarteeda inaan sidaa naloo qarxin doonin oo aan nabad u gudbi doono biidni illaahi tacaala
كهرت عدلت دوت هو الفران دوكومندي انسوف سوي انسوف سوي دوكومندي انسوف سوي نوتايو حقصو goobadoo waa kuwiin deeqsigaa laga doortaa dogongnamo mayankuwiin dantiismagaradka doctor isgoobi dadaalay daryeel cusub sameeyey waldantaynka jartay naga durugsanaabu hanin diyaariyay geeka waa deeq alla noo keenay nootaayada hagsoor dadow ka faa'iidaysta nootaayo hagga sooraso daartii aad iibsato dukumiinti sheekiin suubiyaaso lahaanshahaga ku caddaynaysa dubeesatakiin reewaso docka yar iyo danaysi aan ahayn diiwaangalanoo doo'anka jarna dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhahaba galanka iskalawada duugeen inay dadka wax u qabato lahanduubay lahandiyaariyaa fursaddaa inoo keenay weeye dalaalinyaadlawug danteena ayaa ku jirtee dadow kooya oo ku faa'iidaysada nootaayada xaqsoor dogognamo ayna daarnee shallaayuusan noo dambaynine dulmagaanna kuka badbaaday aan diiwaangashanno guryaheenna dukumiintiin suubsaneen aan u degdegno noota
weli barnaamijka kulanka idaacadda warsanka magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka guda jarne malaqdeero yacquub xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kumada iyo xildhibaan fanax iyona xildhibaano kale iyo waliba iyo dhammaantii oy ahaayeen ahaan iyo kuwada taasiyeyen taasiyoon direen dhammaan bihladiiyo ka dhamadeen qaraxiyadii shalaytii baydhabo kudhi bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta roogda salaame gaar ahaan ummadda koonfur galbeed doonaan salaame waanan taasiyeese intii dhamatay sabar iimaan ilaahay noo wada siiyo kulla nafsin daa'iqatul mawt marka sabar iimaan lan walba ilaahay ka arsaago galanku xag daranaad bindhi insha allah umayba rajeeyana in ilaahay dhabragasho waatan ku weelo intii dhaawacantiina ilaahay caafimaad saama inshana ilaahay bogsiiyo intaasa ilaahay ku tuugana shacabka koonfur galbeed codowsha badanyi mayba lenaa iniyo galnyaal isqabsadaan iniyo duldaleelo badan iska ilaaliyaan shacabka sidaas allaha haddana muqdisho warooge walaalkeena ugaaskeena ugaas warsama suuray alla yarxam isuuna qaraabadiisi iyo eeladiisi goonaan ku taasiyeeye isugaa shaqaani muqdisho ligeyne iskool isbitaal madiina lakaduugaay hadda marka insha allahu intaasasin hasin gudbii fade dadka oo dadkeena deegaanadaas degan mayba lahaa foginaan badan inayo suubiyaan biidnillahi kariim
bismillahi raxmaan raxiim mas-uuliinta iyo howlwadeenada radio warsan ee magaalada baydhabo san salaame dhibaatada shalay walilana ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun eedyada aan ku xugno dhibaatada shalay maylqaymay leedahay takadheede runtii waa lukunaxu wali taasiyan daraamahan dhammaan antimeeliadahay ka dhimatay qaraabadii iyo eheladii iyo asxaabtii mayraraay reer koonfur galbeed iyo antidhaawantana in ilaahay faanshaan iyo ilaahayn ku tuugana eed iyo eed eedaan ku xugno runtii dhibkeeda meele ka dhii wal wal eedlunkunahow wal eedlunkuxanoono runtii eed eedaan ku xugno shacabkana mayraraay wali ku codsadaan inoo la shaqeeyaan ciidamada amniga la shaqeeyaan nabadega la shaqeeyaan magaalada taha galaw mayraraay oo la koontaroolo bedadkaasi mayraraay lan cusub oo lan gordaana hoob hagal koontaroolada madilaha maraw mayraraay lan damiin lahaynaba hata bedadkaasi hangana maanka eed lan adkay ciidamada amniga mayraraay gacanla kasii runtii shacabkana saasa ku codsadaan aranta meelo ka dhigan eed iyadaan ku xugno dhibaatadii shalay ku dhihi degmada baydhabo gaar ahaan mayn ku tacsiyey shacabka reer koonfur galbeed iyo ehladii iyo qaraabadii ka waxyeelowday qaraxii shalay kooxda farxadarayaasha oo gujay sideen magaalada baydhabo sidii la socotaan saaxiibadii oo horey sheegeen maya qayb ku haayay mugdilaan ku diri dowladda federaalka oo ka kuway baaq u sajeedi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo haya in sadaka dhaqsiyaha badan lanka gurmada shacabka reer baydhabo ee shalay kooxda xallaawayaasha ee ka xasuuqeen magaalada baydhabo baybana eedinaa walaan kudii ka xildhibaan ahaan anoo ka hadalaa magaca golaha shacabka iyo magaca xildhibaanada laafdoorada koonfur galbeed mayba eed eed naa walaa shalay kudhii shacabka reer koonfur galbeed mayhan jeedayaan ama ka faaqaan inis guud han kuwada jeesadaan bilan kuwada jeesadaan si yoon sugu fadeen amniga alla shaqeeya fadeen laamo amniga saasoo kale may baaq guud jeediyay musharaxiinta guud ee hamiga ku jara hogaaminta koonfur galbeed iniyo ku shaqeeyaan shubidda amniga la shaqeeya hay-adaha amniga maamulka hadda dhulka haaya talada haaya iyo guud ahaan shacabka reer koonfur galbeed qoofnama noolaaba kor amnilan walla qaabo kordheen amniga la siyaasadeeyo amniga qof walba oo qofa galbeedka kujeedaya mas-uuliyad ku saaranta qof walba oo qaangaar ee caafimaad qaba oo soomaali ee reer koonfur galbeed mas-uuliyada ku saaran marka may rajeeyaan in lagu mas-uuliyada kubaho maamulka la kuba shaqeeyo hay-ada- hay-adaha amniga la kuba shaqeeyo saasoo kale may baaqan jeedayaan ee dowladda federaalka soomaaliya in iya kula shaqaysa amniga guud ahaan een, maamulka koonfur galbeed sidaasoo kale may codsi iyo baaqan jeedayaanne een, walaalaha amisom ee ku sugan magaalada baydhabo in iyo dadaalka iyo amniga ka sugayaan eed iyo aad laba laabaan walla qaado korodhe ama landul qaado kore maalin walba imni konton labaad- labaatan qofna dhimata konton ka dhaawacanta marka insha allahu tacaala may rajeynaya shacabka reer koonfur galbeed in iyo milan wada jeesadaan cadowgan arxan laawaha ee holan walba gumaadaw insha allah kooxda bahda meediyaha yoona may rajeeyay in iyo ka qayb qaadaan baraarujinta iyo wacyigelinta amniga la kusugaa eed iyo eed aan mahadsan
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaadon baydhow ulbaawadi laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deerow bystar business center
maxamed macalin aadan weliba uuse xukuumadda ayaa golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya welina useeye waana gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimo guda yoonay dowlada hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo usiina xog ku qarsanaatay bulshada ee ka ciidan qarxaga usahay ka uus idaacadda warsan use inay la wadaago isoona baaqi kale andari dhammaanba ee dadka fadoontiyon tartaman xilka madawiynimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya laamo amnigana xogtaasi tiyo isu ka tilmaamay inyo mar horbi oon warhayo islamarkaasi tiyo inay ciidamada amisom iyo xogtaasi iyo horeysaan gudbiyeen waa ku xildhibaanka su-aalo badan una dhaniyo badan taabadaas waan war ku weydini
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين markan koreyka salaamantiin dhalinyaradan raadiosan ee waryeeshan iyo mahadsantiin ama magaagay lacrow maxamed macalin aadan oo lankasow macmur oona ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulada gobolada iyo dowlooyinka markan koray hoose antiedamati ilaahay qafasha waasacan kuweela gacanka xag darama dili ilaahay weyna waaxid kaxay taasiyaan daraane ehelkii iyo qaraabadii oo dadkaas ka baxeen may inka taasiyeene ilaahay ahlu jannada ilaahay hortaani asi intii boogana ilaahay hegay ilaahay boogtiyo yani haqay in ilaahay boogtiyo caasiyasi yaa yaa taasna anka jeediye dhacdada shalay dhiigi dhacda fool xumahayti mal anka dan lahayna aw hebel iyo madaxdaas ma anka dan lahayna shacabkan oo baydhabe lay ini iliyo labugiye ujeediyadu hayti ilaa nasaas maqdaqaas dadnimada anosaasna kalaabas diig howalna dil horlay andareersadaan walala qorsadaan daislaan oo may ama qalbisho fayda oo muslim e u deegansho i dadjo horumarin oo anka baaqahay nooca nin imaalan anka dareer noocna ee dadkayna oo degan deeganadana saas maqalba yabaayaan niidoona idaan faylahadaas lankii nimankaas waa magorasada ee hasqari aray xadiriina iyona adduunye aakhare warka la xisaabtamee naareka galaayan ma jana maragaantaas ina kaasa kare mayka hadala fadee maadaama wakta oo xasaasi ahoo oo lakajara xeladoo rasaxniifood leh oo waktigana wakti eed onqullo oo waana dhinaga amnigi iyo dhina kastaba ee kuleelka muuqda intaas baa fikradiisaba markan ka horeysa haddii ilaahay idamo ee dadweynaha oo degan baydhabo dadweynaha deegaankan baydhabo degan dadweynaha koonfurka degan gaar ahaan dadweynahan degmadan baydhabo degan xallo doorasho lakajara maysadee ini xillo xasaasi waaye ini hadalsoo ka dhowraan hadallo badanoo xamasle ini ka dhowraan dalkan musharaxiin badan musharaxiin badan ee koonfur galbeed xamed sharaxeen dhankii ilaahay walsii iyo walhale may iidan jeerarka shacabkan baydhabo ini naturaal haadan dhexeeya ini hadalsoo ka dhowraan hadal oo xamasle oo dhibaatooyin shano markan koreysa baaqasa jeediya ma irta walyaabadkii kelife hadalkaas ada sheegayd ayse se gaar ahaan nanka bar tilmaamay sidoo dheegti
xibila malihi kaasuu macrow dhanamada hodoob ilaafo bartalamayso male degmadan baydhabo maki noqlana siyaasiyiina hasuugan kixilhaay idkaar xeeranhayna may foogan orobu si foogan oo nac walba leh ee shaksiga qof taageero kor anaba haddii xildhibaan ahaa hibilafada milihi laakiin inidan taageero lan sabitaankay lantada suurtagalo marka codkey iyo aragtidey iyo mayka reebana ini shaksi ama andhi ini qof ana yani hadalkay kadareena oo ana binaan unsurana qaydi xildhibaanimaday i siyaasaday i dadnimada tiiday iyo sadaas dhowre sadaas ini ana qof xadgudub qof dhibaatay ya ya ya ya oo reeban marka maylay guud ahaan inka digee maadaama shaksiyaad badan oo ehel ee qaraare ee walfadiidyo wadada halroogteeda musharaxiine lamba laga taageera lamba laga jeeri laakiin ini lanshe colays inka jiro lanka lanka naqdiina taas yaa cod socota taasa jeediye wadadana aragayna maxro korna oo hebel yaa ogaan halaaye maxro korna taas horta markan koreyta baas oo jeedin e oo ehelnimo oo walaalnimo iyo ote taas tana kale qodobka labaad may waa hay-adaha amniga daraad iyo kahadali iskabilan dhabtiye mar kale kahadali oo kana may ii khallafey dhacdadii shalay baydhabo kadeedi markaan hanaqada martu hay-adaha amniga ee hore in ka hadali hay-adahan amniga ee baydhaba meelo fadhiga oo hadda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kumeel gaar ahaan deganta degmada baydhabo degmada baydhaba maamulshe iyo madaxdii heer gobolyo heer degma iyo madaxdii oo amniga saraakiisha inta may roogee taliyaha sadiida gobol oo booliiska ah fadhishay intuu ahna taliyaha qeybta booliiska haddana gobolka ambay halqofa istijaabada halqofa asaxaay qabiila isgala kora may isgala kore dada isgala kora may isgala kore noc waliba kuwees horta may dhafadee intii walaagas yaayaan ee dhexdhexaadka haadoo duul badan babashee badana anka lanqabaacaya ini barnaamijkuusa dhexaad kaado aragtidiis oo fayd oo shacbi leh oo deegan leh xasaasi lahayn ini fulyalo fade lankaas oo taliyaha booliiska qeybtan baydhabo madaxane may ka codsadaan ini wal kasta deegaankan idalkunka jira naturaal kahaadoo dhexdhexaad kahaada waana aragti fayda oo ka shaqeeyo ya ya ya ya codsade ya injeediye tan kale baydhabo booliiska lakaroogii afarta jiha oo baydhabo iyo marayaan ee booliiska iyaga injaalan gareeyaan dhinaca admiga shaksi olays warajildi lamowlan iyaga ma la dareero koro intelligency oo zaaid ee aragti dheer leh malankada ma fiirii koro iyoona may ka codsadee ini iliyo ini iliyo ciidanka haayaan ay jididkan jididkan magaalada jididkan magaalada dadkaan ka dareerso ciidan badada suuqiyada jididkan ee ka socodka ombadada markee nimankan saaxiibadan oo oo oo amazon barnaamijkun sirtamaanka hor yaa sheego galeen yaamay sheego galeen inta baaburkii eegoorkun galaafii intan had dinaanka reero galeen eegoorka dib guda baaburkii gudahaagaasa la galaayo ilaa meelo diyaarada la jeeyay reeboo galeen ayaa antunbaa yani dareemadan furan maxan dhega fijinaadano hay-adaha amniga jiridkan unaba halwada ilay inka fadha doonta shacabka ilay inkada doonta halkan wada oo bay dhowdhan dhexmaraayo ilaa maynsulka dhahay halkan wada lebdaskanato banka aragta badanya halkan wada inahoob booliis holisii ankoon dee ka dareero laxda aragti badan iyo walbadan ila kaale may iid injiiraa hay-adaha amniga ini dhigaasho furan ini dhigaasho furaano aragtida furan markee intii booliis ee baydhowle ka tababari iyo intii hore roogdii tiradio intaas dhante degmadan baydhabo roogama meel kale ma jiraan sidan badan inta roogan may ka codsadee ee nimankan oo booliska iyo intelligencigii oo kaalmada lalahay iyo nabad sugidda may eed codsadee ini amboosha furan markee doorashadii amboosha la diidahay doorashadii amboosha arada kusubahay walaa adni daradan lansuudahay barkee baydhawalka riddi ee fadahama baydhawilanko madaxay ka dilni baydhawilanko askariyoo sagaaka bedilni ma fadahaya baydhawi ka dagaalani ma e may fadaayana baydhawo adni ma e intaas hadee ka dilni ee fadaaya shaksi oo olays walkala duuban ma-e ammaan la ilaaliyo ma-e baydhabo ammaan sheekada iyo nidaam sharciyada anfay lahay ana maynay ka codsadee oo ayagana baaqan ka jeediye ini iyo amnigaas meela dahoogo walka zaa'ida walka daran intaasa iyoona ka codsadee intaasa ka horeen mudane xildhibaan ee wali ka dhabaajeedaya in ciidamada amisom iyo hogtan mar horba iyo ha gudbiyeen may mar horba haddii hogtay oogaayan howlgalon kula sameey waayaan magaalada
run waayo magaalada howlgalo kasuubiyeen ciida andaba dareereen marka baabura weydiyaayeen ma shaksi oo dareero oo dadkii dhaha fadheedo shaai ka dhamo shaksi bal weydiyaana shaksilan weydiin kormale daf idisaas ka baxey oo laxkaloo duubay xabahii oo dadka dhaha dareerahay wariga bashaar mayow qof qofkaas waa bay korfale laakiin nimankaan may oo eed maskantoo landili aantu hangada sugnaayna afarta kadib fiiriyaayna walgaadiid dareero walgaadiid la fiiriyaay iyada yani lanfiri ama soomiyan wala sheegeen farax la sheegeen qarahna gaadiidka kooyi kor dadaka kooyi kor miila walda kale kusoo bii kor marka intiid minaga nexda dadanagati walaa kalena qoob iyo widan weelo fadeena kolena fursadan waayan maalmal soo bii kor taas wanaag iyo maydan arage aragti fayda shaksi gudbishii walka duubi qof waardiyi kor qof ogaadi kor male hadiiba dareedkaba qalab qalaban filinayne aan ka dareerowba qalabkaas han sheegane oo han sheegana lan ogaadi kor male taas taasaan isku xeraa
waliyataa xubin kuma hiimsan ee dhaankiyan kumada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya warar hoosaada iyadahala hayta idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wali jaraana in weli muran isu ku teegaya xuritaankii golaha doorashooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane xildhibaan arrintaas hayti maynay lawadaaya korto
eedaa maxadsanta too dood makajirta doorashada dood makajirta tumay toddobaada november balantii hore lan dhiibi taas duuma ka jira diyaasa ima diyaastas ma isweydiyo guddiga doorashadana hore in sheegi haddana ooka ka nagee guddiga doorashada hortana iskalee baarlamaanka guddi baarlamaanka xildhibaanada gudaasho lakadiyow yaa guddiga lakadiyee bixintaasna ay iskalee guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa oo sii taladaayaan iyo hadiyaayan guddigaas tiro isdhaafa iyo wax ka saareen taas magacaadistii ay lee doonta baarlamaankaas ka lee taladii musharax le baarlamaanku banaanka rooga male madaxweynaha male golab wasiir male ay iska lee oo maandeedna an lee oo sharcigana an siiyee gudoonka baarlamaanka usi kirinta mala arag kor maylama bilood kor aan soo biyo waayo may bil kor aan soo biyo waayo guddigaas hore in sheegi guddigaas short term waaye guddigaas ma jiree tomankii bere oo doorashadaas jiraaso jire yoon kale ma jiro guddigaas guddoonka hadiye guddoonka madi hadii ay horsheenee baarlamaanka horsheenee baarlamaanka oo kalsoonisiye markaas kadib yoona may galaayane diiwaangelin iyo shuruudihii musharaxnimada iyo timetablekii xasaareya taas may iska le guddoonka baarlamaanka iska le muruma ka taagaya qof oo doodii kormale qof oo walkala aree kormale taas may iska le guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna iyo ku-xigeen sale taladaas taladaas madaxweyne shariif xasan male goraysa wasiirada male baarlamaanka intis kale male mayle guddoonka baarlamaanka le tiro isdhaaf ee hasaare markay hasaare saddex beri afar beri baan october seminaare iyo la siye kadib may waha may hasaareana diiwaangelinta bilaabaya musharaxiinta musharaxdana walay shuruudihiisa ee waajibaadkii ee la sheegee kadib iyo dhaftiyo iyo guddi iska soogaaya oo guddiga diiwaangelinta guddiga maaliyadda afhayeenka guddoonka iyo dhaftiyo wala suursadaya shaqadii saas aha ay kormeeree guddoonka baarlamaanka kormeeree guddigaas oo doorashooyinka qaranka iyo lanka kor joogteen iyo hadirsadan iyo kala jaalan garee ee taas cidamas ka haysata lanki buuq kugada iyo lanki ka hadalahayoona barnaamijyasa iska hadalahay war sidaas leedayuma war meelo ka halaawsano maanta oo laska haysado ana oga badan ma garaan
dhanka dangabeyntii bulshada may tahay kale luwadaagaas ka eedan armooyinka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya xoqo iyo onhaynata
eeda maxasinte waryaha warsan radio warsan bishaar may eeda ansa hadalka eedaan fayliye horta markan kore shacabka baydada may inka baaqane ini siyaasiyiintiyo iyo musharaxiintiyo iyo saraakiishiyo dadsho ini horta dadsho aaminan eebiyada yaan ka codsade markay shacabkan aamin daradan i walaago may sanad ee kun sagaal boqol konton iyo afartii ilaa maanta lakro shacabkan horban baa walma weydiina may fadaasan horma arna ma inbaahantin baahadin hadalaaba horma arna wafalaha magacaaba jiri waryaahe horay wadi arajaleena lacagtii laka aruursado gobollo kale iyo degmooyinka laka dhusi jiri maanta may ilaahay uma siibeey inay fadhisho doorashada xukuumadda inay fadhisho walwaliba ka aragaan marka ni iyo kalsooni xaka dhawaayan iyo horta ka codsade walaaga duurlanka baha jiray lahan dhawaayay hoostiyo kooyan ina raacisho ka dhiibidaan ina raacisho safaylan ka dhiibidaan barkee golaha shacabka madi oo annaga kamid ahaa umacana shacabkii afdo unabaa ka hadalahayna maalin walbilana inayna aaminaano waana aaminan iyo ka codsadee qorayaan sheegni qof kasta oo deegaankan dowlad goboleedka koonfur galbeed hakajeeda minority iyo majority hadi sharaxaado korba hakajeeda xorname ka qaba codkeyna xorname kajeeshada kor tan lanka libaanka weliba la qaba adi arki hadiiba us aragtidiis iyo dadnimadiis kalsoonida iska qaba wal weliba ilaa rawma jiraan adduunyada may laisku xukumee cod ee laisku xukumee baarlamaankaas doorasho sanduuqu lankisfadoo door kor hooda laka odbadyoona meeliyada ka goorasiya xildhibaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed timir boqol iyo afartan iyo sagaal kamid eh kalsoonidaasii qabay codleeyo codna sii lakeenka badii ogolaaw may jeelna in doorasho dex furan oo musuq maasuq online nadiif eh dhalalasku doordo internationalka adduunyada kor joogtayaas intii baydhabo ka diido idan jeelna marke horey inka dhiibi toddobaatan iyo shantiya intilaka dooradi oo aqal sare iyo golo shacbe ilaahay macdis qof nabal ka dhimina qofna mid nabal ka deerna adduunyadii kale oo un goboladii kale noomid ahayn wadaska dhamaayo walaha kala dili dabaatee ka dhiibi una ororona walmakadhiina oo fadow lanjeclaysi iyo walkas iska jiray wal hadda oo aragtidii ee orodana ka dhiibi malee horta hore baan ka dhiiday ka kalsoonadeen shacabka iyo ciidan kalsoonadeen shacabka deegaankan degan markii shaksiyaadka munaafiqeeyowda kareeda da dawlad jeceel iyo jecelo maamul i nidaam leh iyo xubsinaan leh in la hela jeelo dadkan marka aragti xun lankastoo siyaasi e lankastoo aqoon-yahan e lankastoo dahowow idaacado ku dahowow amba shaabla hadalow maylay eed ama ancodsidee ininka dhowran afyo hadal xanaf leh oo dhibaato sheenow hadal kacdoon sheenow hadal daddibow hadal dad mashaakilayo geedaday codsidee inii afyo ku dhowran ana tanna tan shacabkana intaasaan ka bahay idaa macsanta mudane xiliba
waa macsan tahay wariga bishaar mayo
guud ahaanba saaxiibayaal barnaamijkii kenya oo kantiya ka gabagabeeyana barnaamijka ole boosaha koonta badanna ka fiirayaan mas-uuliyiintii iyo ku hadleen qaraxyadii shalaytii magaalada baydhabo iyo kudhiyan tanyoonan tiradan kulmaan ku kalimada saasiyana maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hello, God, am I well, boy? You see, we're working to riot.